أيا طالب العلم أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka waxbarashada oo xiliyadan oo kale mar weliba aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan aalaaba barnaamijkan oo toddobaadle ah waxaynu ku soo qaadanaa mowduucyo la xidhiira heerka waxbarasho ee ka jira wilaayaadka dalka manaahajka inxiraafsan ee lagu farraqay iskuullada ay gacanta ku hayaan xubnaha la shaqeeya hay-adaha reer galbeedka ee ka dhisan deegaanada ay shisheeyuhu maamulaan iyo sidoo kale wixii la mid ah وقول يذم وصاحب نبيلا toddobaadkan insha allah barnaamijka waxbarashada waxaynu ku soo qaadan doonaa xaflad ka dhacday degmada jilib oo daaha looga rogayey ilaa afar machad oo ay furteen sideed beelood oo ka mid a qabaa'ilada soomaaliyeed codadkii laga jeediyey furitaanka munaasabadaas magacyada beelaha furtay macaahidda iyo sidoo kale nabadoonada beelahaas oo hadlaya ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan u diyaargarooba isagoo faahfaahsan علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم
waa hagaag mar kale ayaan idin leenahay kuu soo dhowaada barnaamijka waxbarashada aynu ku bilowna ee dhowaan degmada jilib waxaa ka dhacday xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo si qurux badan loo soo diyaariyey islamarkaana ay kasoo qayb galeen culimo mas-uuliyiin nabadoono iyo sidoo kale marti sharaf kale xafladan ayaa waxaa loo qabtay ilaa sideed beelood oo furtay afar machad oo cilmiga sharciga ah ay ku baranayaan jiilka soo koraya ee ka dhashay beelahaas xafladda ayaa ka dhacday masjidka towxiid ee degmada jilib waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada jubbooyinka salaadiin waxgarad iyo marti sharaf kala duwan beelaha furtay macaahidan ayaa waxa ay kala yihiin beelaha maxamed zubayr iyo cowliyahan oo furtay macahad loogu magacdaray halgamaa sayid maxamed cabdulla xasan kaasoo isna xaruntiisa ay noqon doonto degmada salagle ee jubbooyinka sidoo kale beelaha bartira iyo habasgul ayaa iyaguna degmada xagar waxa ay ka furteen machadka al-imaam axmed gurey machadka imaamudahabi isna waxaa degmada saako si wada jir ah uga furtay beelaha macalinweyne iyo sidoo kale eelay machadka afaraad waxaa degmada jilib ka furtay beesha dir kaasoo loogu magacdaray sheekh cabdiraxmaan xudeyfa allah ha u naxariistee waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah salaadiintii iyo sidoo kale nabadoonadii ka hadlay xafladda ugu horeyntii aayadaha qur-aanka kariimka ayaa xafladda lagu daahfuray
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
waxa ugu horeeyaad dhegaysan doontaan waa suldaan cabduqaadir xaydar oo ah suldaanka beelaha direed ee jubbooyinka بسم الله صلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أول إلهي سبحانه وتعالى وما هذا علينا ما هذا الله إلهي سبحانه وتعالى يسقناتي waxaa kaloo mahad celinaynaa amiirkan guud ee xaraka mujaahidiin shabaab sheekh abu cubeeda xafid allah ilaahi xafido iyo madaxda xarakada dhammaantooda oo mahad celinaynaa waxaa kaloo mahad celinaynaa waaliga jubbooyinka sheekh maxamed ow cabdalle aad baan ugu mahad celinaynaa maxadkan macaahidda la furay dhammaantooda dadaalkiisa iyo juhdiga isku bixiya lagu furay gaar ahaan markaan ka hadlo beesha dareed maxadkeeda muddo badana la soo waday hadda wakhtigaas ku furmayno waxaa u malaynahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala suurta geliyey waxaa gacan weyn ka geystay sheekh maxamed abu cabdallah ee aadna ugu dadaalay inaa macadkaasi beesha dareed ay furto si u deg deg badan ilaahayna hagaajirsiiyo waxaa kaloo u mahad celinaynaa waaliga degmada jilib makaatibtiisa beryahan waa nagu holanayeen gacan weyn ay ka geysteen ayakan waa u mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa guddiga macaahiidda jubbooyinka macalin farxaan amiir asyahay isugu horreeyo aad bay u dadaaleen inta unankaan ka aragnay kolle walaalaha inaga horreeyeen juhdi badan ay ku soo bixiyeen ayakina waxaan leenahay ilaahay ajirha ka siiyo oo u mahad celinaynaa kadib waxaa u mahad celinaa ka soo qaybgalayaalka salaadiinta jubbooyinka ogeysyada waxgaradka culamaa u diinka ganacsatada degmada jilib iyo inta ka soo qaybgasha dhammaantooda xafladan weynoo macaahiidda sideed macad lagu furay ama afarta macad markaan iraahdo aad baan ugu mahad celinaynaa waxa yar waxaa ku noqonaa macala farcaana hadday marka beesha dareed horta waa beel weyn markii as sheegayin waxaagaa waxba iska tegay waxna waa ku daray beesha dareed waa beelweyn biimaal wardaay surre jiidde madaluug isaaq raaw siciid intaasaa hadda ku kooban carruurta mee ku jirto inta ka soo qaybgashan waa u mahad celinaynaa macadkii waa furyahan ilaahay anoo dhammaystiro dhammaanba inta macaahidoo la furana allah dhammaystiro juhdi beenaa lagu bixiyey intii ku bixiso walaayda ugu horraysani ilaahay ajir ha ka siiyo ilmihina sii loo sheego way hore anaka waxaa soo furnaa lahu macaahid macaahidku ugu reey jubbooyinka laga furo macad laga furo sahay degmada jamaame meel la yidhahda shabeelley walaayada jubbooyinkaa furtay waxaa sahay dadkiisa ilmihiisa xoogaa lagu wada macadkii kaloo qabaa'il ay furahayeen laba sanas noo furnaay ilmaha ciidan iyo xoog baa ku wadnay hooyooyinkooda iyo aabbahooda waa xirxirnay saasay ku tageen haddana ilaahay waxaa isqadiray maalinba labaatan kontana celinona macadkaan laba boqol iyo maasaadaas gaari maalinba ilma baawar lagu celiyaa ilmihii waa soo qulqulayn xamaray ka yimideen kismaayoy ka yimideen si raggii horeas u sheegay macaahidda dadkii waa u soo jeesteen ilaahayna qulubtooda waa toosiyey inta dhimin allah noo dhammaystiro wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugaas maxamed axmed shire waa ugaaska beesha habasgul ee jubbooyinka isna halkaas ayuu kelimad ka jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أولا waxaan u mahadcelinayaa allah alleh khaaliqu raxmaanka ee na abuuriyo na berbaariyo muslimiin naga dhigay ayaan in badan u mahadcelinayaa walaalayaal waxaan u mahadcelinayaa mujaahidiinta ka dagaalanto meel walba uy joogaan ee gaalada hortaagan ee dagaalamaya aad baan ugu mahad celinayaa wanaaggan iyo khayrkan iyo diintan iyo macaahidyadan ilaahay baa raalli ka noqday runba walaalaha mujaahidiinta ayaa mahaddaa iskale khayr badan baa dhacay munaasabadan khayrka badan oo lagu maamuusaya afarta macahadood ee siddeedda qabiilla iskugu daray aad iyo aad baan ugu faraxsannahay wajazaakum allaahu khayran ilaahay baan u mahad celinaynaa afartaa macahadood sida aan warbixinta ku hayo si wanaagsan ayay u shaqaynhayaan waxbarasho qaale waa ka socoto aad baa loogu faraxsan yahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa raggaasi inay noqdaan rag culummo ah ee wax taro ilaahay diintiisa bartay ilaahay idinkiisa aan u baxsanno oo iyaga ay maamulkaan iyo xilkaan mustaqbalka ay la wareegaan ilahay idinkiisa insha allah sida gaarka ah waxaan ka warbixinayaa macadka laga furay degmada xagar ee imaamu axmed gurey macadkaasi walaalayaal aad iyo aad buu u shaqaynahayaa xogtiisaba saanu ognahay si wanaagsan oo aad u qiimo badan yay ardaydii iyo macallimiintii gacanta ku haysay meeshaa waxaa ka socota waxbarasho aan caadi ahayn ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha xifdiyo jazaakum allaahu khayran waxaa kaloo inta ardadaaran aan raacinayaa afartaa macahadood qabaa'ilada furay labada qabiil labada la iskugu daray dadaalka iyo juhdiga ay bixiyeen ilaahay ha ka abaalmariyo waxaan leeyahay dadaalkaasi ha la sii wado macadkaa loogu talagalay macaydadaa loogu talagalay saddex sano inay shaqeeyaan in shaa allahu markaa la soo xiraya ee culummo ay ka soo baxdo halkaa inta haddana qur-aanka dhexda u joogo inay haddana macadkii la sii bilaabo oo macadyada ay isdabajoog noqdaan oo diinta ilaahay la hormariyo waxaan kaloo intaan raacinayaa qabaa'ilada degan waddankan jubbooyinkan waxaan leeyahay intaa keliya ma ahan ha loo diyaargaroobo macahidyadaas sida lagu furi lahaa halkaanay tartan adag baa ka socdo oo qabaa'ilada tartan baa ka jiro tartankaa ha la xoojiyo walaalayaal intaa waa iga dardaaran jazaakum allaahu khayran baaraka allaahu fiikum axsan allaahu ilaykum xubnihii ugaasyada ee ka hadlay xafladda furitaanka macaahidda waxaa ka mid ah malaaq biyey malaaq axmed malaaqa beesha macalin weyne ee jubbooyinka
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ما النبي بعد بعد التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام آه، ما دمانتي ما اسكو الله إلهي إلهي قاس أوني قال ذو شدي نمعوشي فرابضا والله أنفوا بكل أن تعدوا نعمة الله لا تحسوها مرك الله مات ما يمها اسكو الله xarakatu shabaab almujaahidiin oo ansareeya amiir amiirkeena guud abuu cubayda xafidahullah yoona melayna mahadcelin markii tanaad ugubaha mayatana mahadsulaha dadkaha ajiibi ee xafladdan qiimaha badan oo geedka laka furahay afarmacad oo qabaa'ilo badan oo soomaaliya leeyin yoona maylanaa dhawaada waana ka mahadsantiin may oo geedka farxad ee rooge oo hore aragne afar macad oo qabaa'ilo badan la iska dari oo la furo waa marka korreyti ee laku suubi walaayaadka waan walaayad korreyti ee suubidi ee walaayadda jubbal islaamiya yana ka mahadsanta may kale geedka faraxsanaa maahidan may araga jirnay ciyaalka iyo baasida in ciyaalka dhabadiyin aruurinta haddana may aragnay in saddex beera boqol iyo afarta unug lacag xaray ma haddaas ilaah isku le ma weelay dadkii oo fahmi diinta waana qaadadi yeesheenta waa wiil bin hoblaka dadaala sanaqdaaya may kale haddana oo ka faraxsan ah in qabaa'ilidii shalay xuduuda shal lahaa lisal ilaaliyaay reer hebel isku fiiri reer isku fiiri ayt geedka layska dari walaala iyo walaalnagada taasna ma haddaasi ma isku le walaayada oo juhdi iyo wakhtiga biidi maylana walaayada haddii lama qabiil la rogde in sha allahu may fadaane in oo afar qabiil shan qabiil iska dari macad la furleeda wala deeri doono oo idhaahdo geedka macadkan macayidan oo la furaayo afarta macad qabaa'iladan oo hadda la sheegi sida imaamu dahabi macadkan oo beelan reer maalweyn iyo la eelaay oo degmada saakow macadka axmed gurey beela abasguul iyo bartire jidwaaq laskaroyona degmada xagar macadka sheekh xudayfa shaahis allah ka aqbalaala horisiin beela direed beelooda direed iyana walaada jibbooyinka o dhan degaasa iyo macadka beela cawlihan iyo maxamed subayr sayid cabdilla xasan macaahiddaas oo wakhti gaaban yaalsoo laka aruuri waagii horna yaalka dhulka marjari iyadana maasiilaa isku leh may lahaa ilaahay may ku tuugane geedka may surinaa furitaanka maahidda oo saddexsan ah ilaahay unuma caafimaad qabno oo nicmo qabno inini kulmi iqtitaamka ama xiritaanka macaahidin sadiidisana ilaahay ku tuugana ini nibad niideersiiye marka walaalaha soomaaliyeed ee muslimiinta ama bariga afrika rogaan mayleenaha barnaamijkan ee barnaamijku daysho mudan lewkan in la kadayda walaayadka may sheegana inay kadayda barnaamijkan oo si bilaawmi luwada waa la roojida tamarka idinku baha may amaray iyadoo oo haddu kor qabaaylo walaayadka qaar ulaad lahagadaw ibalo unu gaysay baasika siyay oo qabiilkiiba ulaad ahaanshara bay ulaadka lagadaya geeka may roogne in ciyaalkii la horow lankosheesh afaarurgus dalikoyti leeyin inta fadaan awka kuwar adag awka nooba koy ka darri leey shalay muddo uu bilaawana ma adkin dadka baas u qaadana meena raayana baasna warta laakiin ulaadeen wartan iyo kan meerana unugay malku tawaw yerugta marka ilaahay kama hasan nicmo la heliyo guulo deeri hormar la heliyo may leenaha hal wadoy walaayaadka iyoon ay ku aajisnay wala hal korre insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii waxaa xafladda soo xiray oo dardaaran u jeediyey beelahan waaliga walaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdallah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته العز الميامين وبعد أن الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى أيان ومهنقينا نعم كي سترد بدن ونسيا أيان ومهنقينا bacda xamdilaahi waxaan u mahadnaqayaa dhammaan qabaa'ilada soomaaliyeed ay muslimiinta ah ee maantay xafladdan qiimaha badan ka soo qayb galay una yimaaday furitaankii xafladda lagu furayo ilaa iyo afar machad dhammaan guddiyadii ka soo shaqeeyey guddigii macaahidda iyo dhammaan guddiyadii qabaa'ilada iyo nuqabadaba intaba waan u mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan salaadiinta iyo nabadoonnada kale ee wilaayada jubbooyinka meelaha kala duwan ka kala yimid ee xafladdan soo xaadiray iyo dhammaan dadka culimmada iyo maamulka iyo dadka ahlulmasjidka ahlutawxiid ayaan insha allahu tacaala u mahadnaqayaa intaas kadib waxaan u malaynayaa waa markii ugu horraysay oo afar machad hal mar la ysla furo hal waqti la soo xareeyo imtixaan loo qabto hal xaflad loo wada dhigo waxaan isleeyahay waa fursad aad iyo aad u weyn waana ay nasiibsadeen dhammaan qabaa'iladii maantay ay ku soo aadday inay furtaan waxa weeye macaahiddan qabaa'iladaas oo kale ah beelaha direed oo machadka la yidhaahdo asheekh xudayfa furtay iyo machadka alimaam addahabi ee beelaha maclin weyne iyo elay machadka asayid cabdulla xasan beelaha cawlyahan iyo maxamed zubeer iyo machadka alimaam alkhaasi axmed gurey beelaha baskuul iyo bartire hadafka laga lahaa in intaasoo beelood lagu mideeyo macaahidda laba ulajeedda ayaa ka dambaysay mid waxa weeyaan in lagu koobo maadaama macaahiddii ay bateen dalabkii qabaa'iladuna u batay in si tayadu ay u wanaagsanaato in la koobo oo qabaa'ilo badan baa waxa weeyaan dalabkooda uu yaallaa oo lacagta haysta macaahiddii dhistay haddii la yidhaahdo waa la furi lahaa maantay ilaa iyo laba-iyo toban machad baa waxa weye furmi lahayd waa la soo aruuriyey afar machad baa hadda waxaa lagu soo aruuriyey ilaa iyo toddobo qabiil waa midoo marka in tayadii la wanaajiyo ayaa loogu talagalay midda labaadna waxaa loogu talagalay in waxa weeyaan qabaa'ilada muslimkaa ee wilaayaadka degan ama wilaayada jubbooyinka degan in isdhexgal iyo wax wada qabsi iyo midnimo meesha ay ka muuqato maadaama in badan macaahidda qabiilqabiil ay furan jireen haddaba loo gudbo labalaba qabiil inay wax furtaan ay midoobaan oo arrinta machadka ay ka shaqeeyaan ilmaha ay wada keenaan ay wax wada bartaan dhammaan qabaa'iladaasna ay ka shaqeeyaan sidii u hormari lahaa machadkaas waa arrin aad iyo aad u weyn oo midnimo na tusinaysa waxaa xusid mudan hadda maantay afar machad baan taagannaa intaasoo qabiil ay ku midowday waxaa diyaar ah oo haddaba macaahidooda doonaya inay furtaan oo dib loo dhigay ilaa iyo afar qabiil ay ka mid tahay beesha shiikaal ay ka mid tahay beesha cawrmale beesha gaaljecel beesha dabare intaba beelahaas waxay doonayaan inay furtaan hadda marxaladan hore gadaal baa loo dhigay ayaguna marxalada ku xigta ayay noqon doonaanoo insha allahu tacaala ayaguna saan oo kale xaflad loogu dhigi doona hal mar loo furo kuwo kale ayaa dalb u yaalla oo doonaya inay furtaan marka waxyaabaha la yaab kale ay guddiga ay ii sheegeen waxaa ka mid ah waayihii hore arday aruurintu waxay qaadan jirtay muddo dheer oo waxa weeyaan shan iyo toban maalmood bil bay qaadan jirtay ardada in macaahidda la soo aruuriyo macaahidda qaarkood waxaa lagu soo aruuriyey siday ii sheegeen markii la yidhi waa la furayaa qaar baa waxaa lagu soo aruuriyey saddex maalmood qaarna laba maalmood bay ardada ku soo xareeyeen waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a hadda macadkan beesha direed saddex maalmood baa loo qabtay ardada inay ku soo xareeyaan waxay ku soo xareeyeen laba boqol toban iyo shan arday waxaa laga rabay boqol iyo labaatan arday dhammaanna waa la mid qaar baaba waxay keeneen ardayda boqol iyo siddeetan qaar baa keenay qaar baa boqol iyo sagaashan arday keenay hal beel oo waxa weeyaan tiradii loogu talagalay keliya keentay ma jirto kulli waa ka wada bateen muddo yarna waa lagu keenay maca daalika waxay yidhaahdeen guddigu waxaan ugu adkaatay inaan kala saarno imtixaanka hadda maalan kaan miaalka usoo qaatay beesha dir waxaa baasti yidhaahdeen boqol iyo siddeetan arday baa waxa weeyaan imtixaankii iyo shuruuddii loo dejiyey ku baastay waxaan u baahneen waxay ahayd ardadaan u baahneen boqol iyo labaatan boqol iyo soddon ugu badnaan konton arday oo baastay baan meel loo waayey waxaa iyadana la mid ahayd meesha jidwaaq ama bartire iyo baskuul waa la mid sidoo kale ayay warbixin kaga keeneen oo weliba ayagu waxay yidhaahdeen laba maalmood gudahoodii ku soo aruuriyeen ardaydaba macadka kale oo ka furan sayid maxamed cabdullahi xasan beesha cawliyahan iyo beesha maxamed zubeer ayaguna waxa weeyaan muddo saddex maalmood ayuu ku soo xareeyeen ardada ay soo xareeyaanna laba boqol bay gaaraysa beelaha kale ee maxaa la yidhaahdaa saakow macadka laga furay ee haddaba meesha maanta la furayo ee imaamu dahabi beelaha eelay iyo macalin weyne ayaguna saas si la mid ah laba maalmood bay ku soo xareeyeen taqriiban arday waxaa la soo xareeyey boqol iyo toddobaatan arday taqriiban meel la kala geeyey ayaa ardadii la waayey marka taasina waxayna tusinaysaa waxa weeyaan dadku hamiga ay u hayaan iyo qabuulka macaahiddu ay heleen iyo dadku say u doonayaan in ilmahooda waxa weye wax u bartaan ayay arrintaasina tusinaysaa waana arrin guula horeyna uma dhici jirin waagii hore waa lagu dhibtoon jiray xagga marka laga fiirsho arday soo aruurinta iyo arday xaraynta maantay waxa weeyaan waxaa la gaaray xilli dadkii la leeyahay bal dib u dhiga machadkan ardada intaan halla cesho intaanan aqbali karnaa waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waxaan kaloo guddiga uga mahadnaqayaa juhdigii badnaa ay gesheen muddadii ay shaqaynayeen way ku mahadsan yihiin jazaahum allahu khayran ayaguna ilaahay ha ka abaalmariyo juhdigii weynaa ay qabteen annaguna abaalmarin waxaan u siinay maadaama juhdi ballaaran ay soo qabteen baabuur ayaan ugu deeqnay wilaaye ahaan inay ku shaqeeyaan guddiga macaahidda marka alxamdu lilaah way mutaysteen waana abaalmarin wanaagsan waxayna hadda diyaarinayaan nidaamkii macaahidda oo dhan lagu midayn lahaa oo hadda waxay soo gudbiyeen musawado waxa weeyaan macaahidda iyo qaabkay u shaqayn lahaayeen muddada fog awal way qornaayeen haddana insha allahu tacaala aad bay u nidaamiyeen oo way soo gudbiyeen waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala dadaalkooda in meesha ay ka sii wadaan waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala qabaa'iladoo dhan arrinkaa inay u istaagaan oo guriguri iyo waxa weeyaan meel walba qabiilka u dego in diinta la gaarsiiyo hadda ilmihii baa la soo wada xareeyey macad baa dhammaaday mid kalaa dhammaaday mid kalaa dhammaaday haddana insha allahu tacaala waxa ay ballan qaadeen qabaa'ilada hadda walaayada jubbooyinka dega in qabiil walbaba waxa weeyaan waxa uu hadda u diyaar garoobay qaarkoodna haddaba ay soo gudbiyeen qaarna haddaba ay socotaa in waxa weeyaan guri guri iyo baadiye iyo meel walba dacwada iyo diinta in la gaarsiiyo rabbanaa aatina fi اdunya xasana wafi اlaakhirati xasana waqinaa cadaab annaar kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed abu cabdallah waaliga walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka oo ka hadlayey xafladdii ay macaahidda ku furanayeen sideedda beelood ee soomaaliyeed ee dega qaybo ka mida walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka barnaamijka waxbarashada toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم